barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda yada duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaa waa jimce bisha janawarina waa toddobiyo labaatan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socotiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid a dhallinyaro suugaan ka curisay guurka odayaasha iyo hablaha da'da yar dhex mara cadradaha qurxoonee dhimbil dunida caam jooga cirooluhu hadduu guursado calafkii weydoobay waa cibaaro yaab loo rag yahow lala cajaabaaye cugashada dhiggooda u wacan inay caroostaane cambaar baan u dirayaa duqaha calafku yeelkiisa widhi sidoo kale waxaad maqli doontaan waraysi ku saabsan waaya aragnimada qurba joogta dhallinyarada ah ee dalka ku laabta isbarbardhig ay ku samaynayaan dalalkii ay ka soo laabteen iyo fursadaha ka jira waddanka ay tegeen ha ka xanaajinayna dhallinyarta hablaha ugu quruxda badan baa laidiisoo xulayaa laydku darayaa adigoo xayraanana markaad qurbo geysid aabbaa yaabay adeeraa yaabay eddaa yaabtay intuu way wala yaabtay waxaan aaminsanayay haddaad imika aad ingiriisiga aanad si fiican ugu hadlayna ba aad dalkii aad tagtay aanad sidiisii ula qabsanayn anigoo yar baa meesha la geeyey afkii waan ku hadlaa dhaqankii waan hayaa sidoo kale waxaad maqli doontaan dhinacii heesaha aan idinku talagallay maanta xalay baa nuskii dhexe xilli goordambaa kacay xidigaha cirkoo qaara xajay isku haystaa xeer beegtii baan galay garti baan u xadhig furay
qodobadaasi iyo dabcan qodobo kale oo ay ciyaarihii ka mid yihiin ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena dhallinyarada maanta marka horese wararkii caalamka oo kooban
ururka al-shabaab ayaa la wareegay saldhig milatari oo ay gacanta ku hayaan ciidamada kenya iyo kuwa soomaalida oo ku yaala magaalada kulbiyo oo siddeed iyo toban kilomitir u jirta xuduudda soomaaliya iyo kenya wararka qaarkood ayaa sheegaya in uu jiro khasaare dhimasho oo soo gaadhay dagaalyahanadii ka socday kooxda al-shabaab iyo weliba ciidamadii ku sugnaa xerada hase ahaatee ilaa haatan wax tiro ah lagama sheegin labada qof ama laba qof oo ka mid a dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay in maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab inay weerareen magaalada islamarkaana ay qabsadeen saldhigga milatari weerarka ayaa ku bilowday gaadhi laga soo buuxiyey walxaha qarxa kadibna waxaa xigay israsaaseyn xooggan wixii warare ee kasoo kordhana idaacadahayaga dambe ayaad kaga bogan doontaan ra-iisul wasaaraha dalka britain teresa may ayaa aqalka cad ee maraykanka looga taliyo kula kulantay madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump halkaasi oy labada hogaamiye shir jaraa'idoo wadajira ku qaban doonaan jimcahan maanta waxay noqonaysaa hogaamiyihii ugu horreeyey ee waddan kale ka yimaada ee trump uu ku qaabilo aqalka cad tan iyo intii uu xilka la wareegay toddobaadkii hore labada hogaamiyeba waxay qaadeen tallaabooyin wax kabedel ku samaynaya xidhiidhkoodii caalamiga ahaa iyadoo britain ay ka go'day amaba ay ka baxday midowda yurub halka donald trumpna uu ku dhawaaqay in maraykanku uu ka baxayo heshiiskii ganacsi ee uu kula jiray wadamada labaiyo tobanka ah heshiiskaasi oo loo soo gaabiyay magaciisa t p p
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan yaasiin ismaaciil wuxuu ka mid yahay qurba joogta ka soo laabtay qurbaha ee ku sugan dalka jabuuti wuxuu sawir ka bixinayaa dhibaatooyinka qurbaha iyo fursadaha ka bannaan jabuuti yaasiin ayaa dhallinyarada kula teliyey inay ka hadhaan hamiga dhoofka islamarkaana ka fikiraan in ay dalkooda hooyo ka abuurtaan fursado ganacsi wariyaha v o a sagaal siciid faarax ayaa waraysi la yeelatay
anu qurba joogta reer london baan ahay ee jabuuti ku dhalatay waxaan odhanlaha wallahi horta dhallinyarta qurbaha nala joogtaa qof kastaa badda xaalad gooniyuu ku nool yahay anu imika siddeedaatan sano waxaan joogaa london jabuuti aan ku koray ku dhashay magaaladii aan ku dhashay baan maanta dhex joogaa alxamdulilah oo nabada oo waxaa ugu qaalisa adduunka waa nabadda iyo kala dambaynta iyo nidaamka dowladeed oo jira oo maanta dad badan haysan horta taas waa shay ugu qaalisan adduunka Ee, dhalinyarta qurbaha nolol joogtana waa dee qaar badan horta way ku dhibaataysan yihiin qaar badan oo nolosha meel fiican ka gaadhin way jiraan oo dee noloshoodii ay imkaanu shan iyo toban sano macallin baan xaggaa ka ahay Ee, dhaqaalahan dhigaa magaalada Jabuuti markaan kusoo laabtana dee dadkayga ma dhexin oo dadka dhallinyarta iska ma dhex saaro oo cabdul baa ka mid a maanta oo saaxiibkaya daacas baan wada wadanaa magaalada marka dad qurbaan markay ka yimaadaan si khaldan dadka doonaya inay uga dhaadhacsiiya inay nolol ka wanaagsan ku haystaanna waa been baan odhan lahaanu inta badan haddaad guri iibsatid kar mortgage baad qaadanaysaa dayn baad qaadanaysaa baankaas kale dad gaadhi iibsatid waxaad ku qaadanaysaa finance haddaad guri degan tahay karaad bixisaa ama dowladda kaa shubta marka qofkii nolosha horta rayadaa la geliya dadka waa in lafta laga daaya anu dhalinyarta odhan lahaa rayada lagu gelinayo iminka hargeysaan soo maray iyadana saasay leeg qorba joogta waa la qadarinayaa laakiin qorba joogta wax lagu qadariyaa hadday wax soo kordhinayaan oo ganacsi ka furayaan dalka hadday jabuuti horumarinayaan ama hargeysa horumarinayaan ama meesha doonto Soo- dhulka soomaaliyeed ka horumarinayaan waa okay laakiin waxay la imanayaan eh, been badan oo iyakoo dee dayn yar soo qaatay oo maga- laba cisho jooga magaalada iyo magaalada si khaldan ugu dacdaacaya marka waad la qabtaa dhallinyaradan gudaha waddanka joogta ee eedda saaraya qurba joogta waa dadkiinii waa le- hablo waa hablihiinii in- reero waa reerihiinii marka dadka ha ka xanaajinina dhalinyarta hablaha ugu qurux badan baa laidiisoo xulayaa laydku darayaa adigoo xayraanana markaad qorbo geysid aabbaa yaabay adeeraa yaabay eddaa yaabtay intuu way wala yaabtay Anigu waxaan aaminsanayay haddaad imika aad ingiriisiga aanad si fiican ugu hadlayn amba aad dalkii aad tagtay aanad sidiisii ula qabsanayn anigoo yar baa meesha la geeyey Ade afkii waan ku hadlaa dhaqankii waan hayaa qurbaha inta badan bay u qaatay intaan ku degayay dadka kale horta nolosha Djibouti horta si fiican bay noo sii carbisay oo s- primary schoolka Djibouti aan ku dhamaystay haddaa European systemka Djibouti oo kale aad wax ku baratay waa easy inaad xaggaa la qabsatid laakiin adoo nin weyna markaad timaado dhowr iyo labaatan jira oo qurbaha soo galay oo afkii u baahan ingiriisiga inaad ku hadashid oo dee doonaya inaad professional noqotidna waa kugu adkaanaysaa imika aniga waxay ku qaadatay dee shan sano secondary-ga ah saddex sano laba sano college ah saddex sano jaamacada waa imse waa imse sano waa noloshaydii waa labiiy toban sana wax baranaya haddana marka dambena waan shaqo kale shan iyo toban waan shaqaynaya dee waxa weji waxaan leeyahay qor- intuu qofka vanton asagoo ah qorbii galay goormuu noloshiisa bilaabayaa Ay, markaa taas horta inaan riyada iska dhaafnaa fiican oo runta isku sheegno shaqadaad xamaalaysaanaad xamaalaysaana gaalo markaad la shaqaysan ba caddaan la shaqaysidna way ku karbaashayaan ninku soo dha- hargeysa ama jabuuti meesha doonaan ka joogno ama soomaaliya dad kala dambeeyaanna laakiin dalkaa laguma qadarinayo nimanka shan iyo tobankaa sane shaqaynaya caddaan la shaqaynayay marka haddaad qurbaa imanaysiin sidna daxamaal baa kuu dambeeya dhallinta marka hariibisa ka waran ee dhaldhalaalka rumooda iyo walaalay anigu maanta aniga alxamdulilah aniga xaaskayga waxaan nahay dad professional laakiin dee dadkii systemkii dayn baan ku jirnaa haddaan maanta guri iibsanay gurigii waa dayn saa xaggan bar jabuuti maanta dadka professionaalkii gurigi iibsadaa ayr ayr looga goosto marka qof nolol riyaa ku jira oo dee jannadii ku dhex jira waa yar yahay mee walaalaha boqolka dollar iyo boqolka pound maanta waa isku sixir barana adduunkii waa ka jira markaa dhalinyarta waxaan odhan lahaa sixir bararka adduunka ka jira waan wala qabnaa waxba idma dhaama ayagaa soo cararaya minka hargeysaan ka yimid inta qurbo joogee business ka samaysatay hargeysa dhexdeeda والله واد يابسة كندا كيمادة مريكان بكيمادة أستراليا كيمادة أنا وان كود دلش رأينا كسر ما جيبوتي دين هذا لقوا أما هني دين ما سوق هذا نحن كسر منا بزنس ها بنك جيبوتي وبيسيد واكن دهبشيل واكن إيس واكن سلامة بنك مركا وحنا لا دين وبا بزنس هذا لقوا بلعبها ده واحد يرسكو شعب الريو وحكا بلعبها marka nolosha meel walba waa saad u maarayso walaal waa runtaa Bas, am, dee noloshu waxay u baahan tahay samir qof habeen ku taajiri ma jiro odayaashii hore ee ganacsatadaha ee waa taqaaniin jabuuti joogay ibrahim dheeriya raggii hore dee hoosay ka soo bilaabeen laakiin dhalinyartan maanta doonaysa habeen inay ku taajiraan Ah, ama qof kale inay dee lacag soo qaadaan soo cantoobaan ma dhacaysa taasi kuwii qurbaha hore ka yimid jabuuti markay kusoo laabtaan hoosay ka bilaabaan anigayga maanta jabuuti usoo laabtay wixii ah, foundationkii ama bi- as-askii uu aabbahay bilaabay yaan doonayaa inaan kusoo laabto
marka markaad tahay markaad in muddaa qurbaha joogto waxyaabaha qof dhallinyaraha oo waddan kala tegay waxyaabaha ku taaban kara maxaa ka mid ah Waan gubanaya imika because eeg maanta bidaar baan leeyahay Ay, afartankiina ma gelin Ay, timo way caddaadeen qurbaha waa dayn marka reer iyo reer ciyaal markaad ku biilinayso qurbahana warwar baa jira waxyaabo badan oo social issues badan baa jira weliba markaan anigu weli macallin baan ahay markaa iskuuladooda waxaa arkaysaa problemada haysa drug problemka s- social problemada guryahooga iyo noloshooda marka rayaday la imanayaan dhalli- dhalinyarta qurbaha joogta ay la- jabuuti la imanayaan ba afrika la imanayaan ha ka daayaan waa been waa riyo anuu macallin baaban ahay waaban arka caddaanka iyo dadka ajaanibka ah, say u dhiban yihiin marka dhallinyartu waa la inaa hareeraha la eegaa maanta siyaasaddii caalamku macal way isbedeshay annakaygii joogtay baan soo cararayna laakiin dalkeena jabuuti waa dal fiican dalkeennu waa dal wanaagsan aan shaq ka shaqaysano
dhallinta ku dhegaysanaysa af soomaaliga ku hadasha adoo in badan qurbaha joogay kuna hamiyey inay qurbaha tagaan maxaa tala siin lahay waxaan la horta ilaahay la aamino kow Wa- waxa ilaahay weyn ka weyn ma jirto arsaaqadan ilaahay baa bixiya nin kasta ma geed hoostii ma joogtiday ama deexa joogtiday waa ilaahay ku keenay waxaaga hortaasi waa been maaha aqoonta horta kordhiso amba xirfad amba farsamo baro waxaan arkay dad cambalaf yar intay shiidaan hargeysa dhexdeeda ku iibinaya ama jibuuti ku iibinaya inan sambusa inanta sabaayadda arooti ka qaata magaalada jibuuti dee laba sabaayad oo oo ukun yar eeg yar ku samaysay beed yar laba boqol lixdan bay ga siisaa gidaar agtiiba ku iibsaa waan ka quraacdaa kama kama khashaafno annagu ma doonino dadka daynta isbuufiyaan amba dee ko- meelaha korniishka meelaha eh, sanka taaga maraadda madoobaysta walaal ma ma fiicna dalkeena hala aamino hoosaa laga bilaabo nolosha kaasi wuxuu ahaa yaasiin ismaaciil oo ka mid a qurba joogga ku laabtay jabuuti wuxuuna ka hadlayay waayo aragnimadiisa sidoo kale dhallinyarada talooyin kala duwan ayuu siinayay wuxuu u warramayay wariyaha v o a sagaal siciid faarax
dhalinyaro kala duwan oo isticmaala baraha isgaadhsiinta ay bulshadu ku xidhiidho ayaa aragtiyo kala duwan ka muujiyey odayaasha ama ragga da'da weyn ee guursanaya hablaha yaryar islamarkaana soo dhiga baraha isgaadhsiinta bulshada qaar ka mida dhalinyaradaasi waxa ay culiyeen suugaan ay kaga maansoonayaan kala duwanaanshaha ku- a- islamarkaana ay kusoo bandhigayaan aragtidooda ku aadan dhacdadan waa kan mustafa dhimbiil oo ku sugan magaalada boorama oo ka warramaya sababta keentay in dhallinyaradu ay dood ka keenaan guurka dhex mara hablaha yaryar iyo odayaasha waaweyn wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good ayaana waraystay Een, haashim aad iyo aad baad umahadsan tahay een, adiga iyo shaqaalaha een, v o a ba aad baan u salaamaya oona- oona ahayn markii koowaad aan kulanno Een, waxay sheekadan runtii waxa weeyaan waxaa maalmaha aad iyo aad ugu badnaa baraha facebook ee bulshada ku kulanto in la soo dhigi jiray sawiraan een, aroos oo oday weyn oo inan yar runtii waxa weeyaan guursaday oo aad loogu buunbuunin jiray een, baraha facebooka kadibna ninaan baraha facebooka saaxiib ka nahay oo jooga tansaaniya oo loo yaqaano aadan shuuriye ayaa wuxuu soo dhigay gabay kooban oo aad iyo aad u gaaban oo uu kaga hadlaya arrinka- arrinkaas wuxuu yidhi malka markaa wuxuu yidhi een, waa yeelka caashaqu galee madaxa ciidaystay cadradii iyo hablihii soo kacay nagu cidhiidhiyeene carmal iyo hadday habar cugtaan calaf ma waayeene cirradiiyo jacaylkii maxaa ceeba kala haysta marka intaa markuu soo dhigay baan arkay eh, booskiisii kadibna waan u jawaabay marka waxaan isiri si aad, eh, ay silsilad u noqoto dad badan ay ugu furnaato waa inaadna aan halkii aan ku soo qoray baana ku qoray marka anigu waan ka soo horjeedaa waxaan leedahay odayaasha ee, waxa weeyaan iska guursadaan inay iska da'ayo waa xagga calafka ayaan ka eegayay marka waxaan idhi waa yeelka caa- waa yeelka caashaqay hablaha curubta ee buuxa calafkooda unbay iyaba calashanayaan in yaan loo cadhoon odayadii ha iska ceeshaane odayadii waxa weeyaan hawshooda ha iska wataane ha u ee, waxa weeyaan ka cadhoonina intaa markaa tidhi abwaankii kalena muxuu yidhi marka waxaa fariintii arkay markaa nin kale oo isagna al abuura oo abaan cabdisalaan carte la dhaado aad saaxiib u nahay oo waxa weeyaan halkan aan wada joogi jirno jaamacadda camudna ka wada baxnay oo iminka ku nool ee, waddamada yurubta ayaa isaga oo ka soo horjeeda oo fikraddii hore ee aadan shuuriya taageersanba wuxuu soo tiriyey gabay wuxuu yidhi cadradaha qurxoon ee dhimbil dunida caam jooga cirooluhu hadduu guursado calafkii weydoobay waa cibaaro yaab loo rag yahow lala cajaabaaye cugashada dhigooda u wacan inay caroostaane cambaar baan u dirayaa duqaha calafku yeelkiisa buu yidhi marka wuxuu yidhi calafku bes halkiisa ha ahaado kiwaan cambaaraynayaa
haddana abwaankii kale muxuu ku soo jawaabay Ee, intaa markuu yidhi markaa nin kale oo isagna facebook uun saaxiib ka nahay oo magaciisa la idhaahdo cabaas siciid yuusuf xataa ma garanaya halkaa iminka uu joogo laakiin gabaygiisa un baan soo qaatay ayaa waxa weeyaan isaga laftiisu een, wuxuu taageersan yahay fikirkayga wuxuu leeyahay odayaasha ha la iska daayo wuxuu leeyahay cambaaraynta waayeelka iyo odaya ceebaynta cuqdad iyo waxaa laga dhaxlaa curadiyo dhiigoode haddaad adigu haddaad adigu cayrisood calafkii aad weyday waxaad isu ciilkaambidaa isagu cajaba maaha buu yidhi anaa waxaad ku ciil- haddaad adigu marataa qofkii de aad weyday ood awood u weyda adood weyday dee markaad aragta gabadhi aad arki jirtay ee qurux xoonayd oo oday weyn guursaday Ha.
dee waxaad aduu isku ca- ciilkaambidaaba wuxuu hi waa cajaayib de inaad ciilkaambida maaha wayla yaab buu leeyahay hawayla yaa buli aniga haya abwaan carte markuu isna intaas yidhi yaa soo galay haddana silsiladii Ee, marka een, cabdisalaan carte oo u jawaabaya cabaas yuusuf wuxuu leeyahay ciilkaambi maahee dhibaan caari caari leeyahay cirooluhu yartii uu helaa way casilantahay oo ciyaarta haasaawihiyo waxay cuddoon doonto caadi uma fahmaayoo dhanbay ugaba ciirtaaye ha camayn habluhu waa curdine cugashada u daaya buudhi cogashada u daaya haloo een haloo dhaafo haloo dhaafo buu leeyahy cabaas siciid yuusuf markuu isniintaa tiriyey yaa kale soo galay Ee, waxaa ku soo noqonaya markaa nin la idhaahdo isaguna een, xasan axmed jaamac oo barihii facebook oon isaga laftiisu soo geliyey maasadan oo maase aad iyo aad u kooban wuxuu idhi shimbiruhuba caynjaadka bay ciris la duulaane labadii cimriga waafaqaa labadii cimriga waafaqaa caashaq hayn kale ee inan yaroo cusboonoo dhexdii miliq ka siinaysa in ciroolo loo guuriyaa waa cawaanima ee canab waxay jeclaataa yarkay wada ciyaareenee cadibaadda joojiya duqyahow curubta boobkeega buu yidhi marka wuxuu ka soo horjeedaa een, gabayadii kale ee waxa weye u taageersan yahay isaga odayaasha ayuu iyuu weerarayaa odayaduu Marka- ka soo horjeedaa uu leeyahay marka- gabdhaha daaya gabdhaha daaya buu leeyahay gursanine marka celceliskan marka weli waxa laisku hayaa dee odaygu calafkiisii buu qaadaya iyo calafku dee halkiisii ahaadee wal cambaaraynaya E, marka waxaa jira weli dhallinyaradu way isku khilaafsan yihiin halkan saddex qof waa taageersan odaygu inuu iska inuu- laba qofaan ku taageersannahay odaygu inuu iska guursan kara dee gabadha yar inta kale waxa weye meesha ku qoran way ka soo horjeedaan markaa dhallinyartii aad bay uga soo horjeesteen waa silsilad fiican oo ay isdhaafsadeen dhallinyaro gudaha waddanka iyo qurbahaba jooga haashim sheekh cumar good v o a borama uu mahadsan yahay haashim haatana dhinacii heesaha ayaynu ku nasanaynaa codka fanaanka dhallinyarada ah ee cabdiyare
xalay baan muskii dhexe xilli goor dambaa kacay xidigaha cirkoo qaar xajay isku haystaan xalay baan muskii dhexe xilli goor dambaa kacay xidigaha cirkoo qaar xajay isku haystaan xeer beegtii baan galay garti baan u xadhig furay way xidiid adkaato wayga xeel gundher tahay wayga xeel gundher tahay xeer beegtii baan galay garti baan u xadhig furay way xidiid adkaato wayga xeel gundher tahay Waa wayga xeel gundher tahay alladu labaada xaydaane hilowle laxahay ku xidhan yihiiney hilowle afagaalla xaajada ee hilowle cirjidha xil saareenee hilowle xolaadkii ka baxayayee hilowle diriradu xanaaqeenee hilowle xalangobo xaggan kaa xigo xalangobo xaggan kaa xigo xalay dhaxani kamay imanee xalangogo xalangogol xaggan kaa xigo xalangogol xaggan kaa xigo xalay dhaxani kamay imane xalangogo xadba male adduunyadu lagu sii xasuusto nin kastoo u xiiqo xajista ama ware Ah, xadba male adduunyadu lagu sii xasuusto Ah, nin kastoo u xiiqo xajista ama ware xoolahaad ninku ahayd iyo xiniin baa kugu rabay marka xeraad u madhataa xilku ka wareega Ah, xil ku kaa wareega xolahaad ninku ahayd iyo xiniin baa kugu rabay Haa, marka xeradu madhataa xilku kaa wareega Haa, xilku kaa wareega Haa, xididkaad jeclayd baayay hilowle isku xeeban weydaane hilowle xigtada colowdaane hilowle adigoo xusimayaaye hilowle intaad xaabsa leedahay codkaas cabdiyare iyo heesta uu ku luuqinaya haddaan intaas kaga nimaadno laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan haatanna dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo hayeen nuur xasan nuur
aan ku horreynaya waxaa xalay la ciyaaray kulamo ka tirsan koobabka ingiriiska iyo sbain dhinaca ingiriiska haddii aan eegno kooxda manchester united ayaa usoo gudubtay finalka koobka e f l inkasta oo ay xalay laba gool iyo gool ku lumisay kooxda hall city is-aragga labaad ee wareega semi finalka manchester united is-araggii hore waxay kusoo badisay laba gool iyo eber hall city labada gool waxaa u kala dhaliyey tom harliston iyo cumar niyaasi halka goolka qura ee united uu u saxiixay ciyaaryahan paul bogba ciyaarta finalka ee tartankan waxay manchester united lix iyo labaatanka bishii februaayo ay la ciyaari doontaa kooxda southampton oo arbacadii ka soo badisay liverpool dhinaca sbain kooxda barcelona ayaa si la yaab leh ugu soo gudubtay wareega semi finalka koobka dalka sbain ee delrey kadib markii ay xalay shan gool iyo laba ku dharbaaxday naadiga real sociedad barcelona oo ay u dhammaayeen xidigaheeda ay ku duusho ayaa goolasha ay ku badisay laba ka mid ah waxaa saxiixay laacibkii hore ee kooxda manchester city denis suares goolasha kalena barcelona waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah messi louis suares iyo arda turan labada gool ee kooxda real sociedad waxaa u keenay ciyaaryahan juanmi iyo william hose barcelona oo koobka tartankan delrey horey ugu soo guulaysatay siddeed iyo labaatan jeer ayaa waxay ku biirtay kooxaha atletic madrid seltavigo iyo alaves oo iyagu u gudbay wareega afardhamaadka isku aadka samafinalka ayaa waxaa la samayn doonaa maanta oo jimco ah dhinaca kale iibsiga ciyaartooyda haddii aan u weecanno kooxda watford ee dalka ingiriiska ayaa lasoo wareegtay weeraryahanka kooxda a c milan imbaye nian kaasoo si amaah ah uga ciyaari doona naadigan ilaa iyo bisha juun ee sanadkan heshiiska uu niyan ku aaday kooxda watford ayaa dhigayay inay si toos ah u iibsan karto marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan iyada oo bixin doonta siddeed iyo toban milyan oo yuuro niyan oo ah laba iyo labaatan jir ayaa ku biiray milan sanadka labada kun laba iyo tobankii muddadii uu la joogay waxa uu u dhaliyey laba iyo toban gool toddoba iyo toban kulan oo uu ciyaaray wuxuu noqday laacibka saddexaad ee ay kooxda watford la soo wareegto bishan waxay dhowaan heshay mauro zerate oo kaga soo biiray kooxda fiorentina iyo tom cliverley oo ay kasoo iibsatay naadiga everton dhanka kalena kooxda maksey ee dalka faransiiska ayaa si xor ah ula soo wareegtay laacibka dadabka bidix ee difaaca uga ciyaari jiray kooxda yuventus batrice evra evra oo ah shan iyo soddon jir ayaa u saxiixay kooxdan reer faransa qandaraas siddeed iyo toban bilood ah difaacii hore ee kooxda manchester united ayaa wuxuu xulka qaranka faransiiska uu u saftay koob iyo siddeetan jeer waxaana hadda uu dib ugu laabtay horyaalka liigwanka faransiiska oo ay ugu dambeysay muddo koob iyo toban sano ka hor dhinaca afrikana waxaa shalay iyo maanta laga nastay koobka qaramada afrika kadib markii arbacadii uu soo gabagaboobay wareeggii koowaad ee guruubyada sabtida ayaa waxaa bilaaban doona wareegga xiga ee kuwartarfinalka waxaana ciyaarta koowaad fowda isku dari doona xulalka burkina faso iyo tunisiya halka senegaal ay is arki doonaan morocco dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo ciyaaraha inala socotiin halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington haatan dhinacii heesa ayaanu mar kale ku noqonaynaa heestii wakhti iyo codka fanaanada kaltuun xasan bacdo
Thank you
codkaas kaltuumbacado wuxuu gebagabow yahay idaacaddayadii duhurnimo sahre cidle nuur yaano ismaaciil xuseen farjira idinla socodsiinayay tan iyo intaynu afarta galabnimo dib u kulmi doonno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo